وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cashirkeenna caawa ciwaankiisu waa tanqiyat lquluub sifaynta iyo daahirinta quluubta waxaynu ogsoonnahay walaalayaal inay nagu soo fool leedahay bishii ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag haynagu gaadhsiiye waxaa dhacda bisha ramadaan waxyaabo fara badan in loo diyaar gareeyo iyadoo la nadiifiyo masaajidda la xaadho la maydho la rinjiyeeyo sidaas oo kale guryaha waxaa lagu sii diyaar gareeyaa cuntooyin ay ka mid yihiin kuwii lagu afuri lahaa waxaan u malaynayaa quluubteennu inaanay ka liidan gogasha aynu nadiifinayno ee aynu diyaar garaynayno si rabadaan aynu ugu qaabilno intaaba waxaa ka muhiimsan walaalayaal quluubteenna inaynu daahirinno oo aynu nadiifinno oo aynu sifayno si bisha rabadaan aynu ugu qaabilno oo bishaasi ay noqoto mid markaa shaqaysa khayr iyo wanaag midho fiicanna inoo dhasho waxaynu ognahay walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala addoomahan markuu abuuray umuu abuuri umuu abuurin ciyaar iyo jees jees ilaahay subxaana wa tacaala ujeedda ayuu ka lahaa abuurkooda afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun buu yihi rabbi ma waxaad u malaynaysaan inaanu idin abuuray jees jees iyo ciyaar iyo macno la-aan oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aan laydin soo celinahayn taasi dhici mayso ilaahay xaggiisaa laydin soo celinaya waa laydin xisaabinaya waana laydin abaal marinaya ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaanku ma waxa uu malaynayaa in laga tegaayo iyadoon waxbana la farin waxbana aan laga reebin oo sida xoolaha oo kale wax waliba fasax ay u yihiin ilaahay addoomihiisa walaalayaal saa kama u dhigin waxaa addoomihiisa uu ka dhigay mawaaridu takliif meesha ay ku soo aroorto ilaahay awaamirtiisu iyaga ayaa kuwa wax laga xaaraantimeeyey iyaga ayaa kuwa wax lagu waajibiyo ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha markuu ka dhigay kuwa mukalafiina waxa uu siiyey shaqadaasi wixii ay ku qaban lahaayeen wixii ay ku qaban lahaayeen cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga ay kaga fogaan lahaayeen xumaanta iyo sharka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu siiyey alcilmu waalcamal aqoon iyo camal wax allaale wixii ay ku gudan lahaayeen ilaahay qalbi buu siiyey maqal buu siiyey arag buu siiyey xubno kale ayuu siiyey xubnaha dhammaantood waa nicmo ilaahay addoomihiisa uu ugu deeqay fadlan minhu xubnaha caynkaasiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoomihiisa waa ugu gallad sheegta aayaadka qur-aanka qaarkood sida ku soo aroortay xubnaha qofka ku isticmaalay ilaahay daacadiisa waxa uu noqonayaa mid ilaahay nicmada uga mahadnaqay oo maray waddadii ilaahay tabaaraka wa tacaala raalli gelinaysay xubnahaasi qofka ku isticmaala sida naftiisu ay doonayso sida shahwadiisu ay tahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqii uu ku lahaa aan ilaalin waa uu ka murugoon doonaa arrinta noocaas iyo maalin la weydiin doono waxaanu shaki ku jirin walaalayaal in xubnahaasi qofka laga waraysan doono oo la odhan doono muxuu idinku qabtay qofkani in qofka laf laftiisana xubnahan la weydiin doono oo la odhan doono xubnahaasi maxaad ku qabatay ina asamca waalbasara waalfuaad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ilaahay wuxuu leeyahay maqalka iyo aragga iyo qalbiguba waa kuwa maalinta qiyaamo la waraysanayo iyagaa la waraysanaya addoonkiiba wax laga weydiinayaa addoonkana waa la waraysanayaa iyaga ayaa wax laga weydiinayaa bal wixii uu ku qabtay iyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala waajibkiisii uu ku gutay xubnaha caynkaas iyo walaalayaal waxaa boqor u ah oo xaakim oo taliyo u ah oo maamulo ay ka amar qaataan oo haddii uu hagaagu toosnaado ay toosnaanayaan haddii uu xumaadu leexdana ay la leexanayaan qalbiga siduu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jasadka waxaa ku jirta waslad waa ay yar tahay laakiin shaqada ay qabatay iyo hawsheeda ayaa weyn raadka ay ka tagtaana waa ballaadhan yahay wasladaasi haddii ay hagaagto jidhka oo dhan baa hagaagaya carabkaa hagaagaya oo indhaha hagaagaya oo gacmaha hagaagaya oo dhagaha ayaa hagaagaya haddii xubintaasi ay fasahaday kharibanto oo ay noqoto mid hawsheedii gudan weyda xubnaha kaloo dhanna waa la kharibmayaan wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alaa wahiya aljasad xubintaasi waa jasadka alaa wahiya alqalb xubintaasi waa qalbiga qofka ibni aadamka waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey qalbigu maadaama uu yahay ka xubnaha maamulaya waxaanu shaki ku jirin in isaga la weydiin doono xubnaha kale yowma alqiyaama waayo rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam wa kullu raacin mas-uulun can raciyati mid kasta oo wax loo diray oo cid maamulo looga dhigay maalinta qiyaamo waa la weydiinaya in shaqada iyo hawsha uu ka soo baxay oo mas-uuliyadda sideedii u gutay iyo inuu waxa weeyaan dayacay maadaama walaalayaal qalbigu sidaa uu yahay in tixgelin la siiyo oo hawl badan lagu bixiyo hagaajintiisa iyo toosintiisu waxay noqotay shaqada ay ku mashquuleen dadka wanaagsana safarka ugu jira ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa waxay noqotay waajibka u weyn ee saaran qofka ibni aadamkaa hawl kalena weliba meesha way taallaa markuu ogaaday caduwullahi ibliis cadowgii ilaahaye ibliis qiimaha uu leeyahay qalbiga ibni aadamku iyo martabada iyo darajada uu ka taagan yahay jasadka iyo haddii isagu hagaagay inay xubnuhu hagaagayaan hadduu kharibmana inay kharibmayaan waxa uu sameeyey ibliis inuu weerarkii u weynaa kusoo qaaday qofka ibni aadamka qalbigiisa intaanu weerarin carabkaaga qalbigaagu weeraraya intaanu weerarin dhagahaaga gacmahaaga lugahaaga intaanu weerarin indhahaaga halka uu kaa weeraraya waa qalbiga waayo waa asalkii weeyaan marka la doonayo dawlad in la burburiyo waxaa weerarka lagaga beegaa meesha u daran ee xayawiga dawladdaasi haddii waxa weeya laga burburiyo aanay ka dhaqaaqi karin ibliis ibni aadamka halka u daran uu ka weeraraya waa qalbiga weeyi wuxuu qalbiga ibni aadamka ku furay wasaawis aada iyo aada u fara badan waxaa xaggiisa uu soo jeediyey shahawaadka oo dhan isagoo kula dagaalamaya waxa uu qurxiyey qofka ibni aadamka axwaal iyo acmaal ka awdaysa dariiqii xaq aha ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay waxa uu diyaar gareeyey ibliis asbaabtii ibni aadamku uu ku lumi lahaa dhammaanteed ee ka jari lahayd dariiqa xaqaa waafajintana waxa weeyaan seejin lahayd ibliis waxa uu dhigtay walaalayaal dabina waaweyn waxa uu sameeyey kayd iyo makir iyo shirqoolla aada iyo aada u waaweyn haddii qofka ibni aadamka ahy dabinadaasi aanu ku dhicin waxaa dhacaysa in dabinada noocaasi ay yara hakiyaan oo socodkiisii waxa weeyaan ay kala dhimaan weerarka caynkaasi ee ibliis uu soo qaaday dabinadaasi waxa weeyaan uu dhigtay lagaga badbaadi maayo ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kaalmadiisa iyo kaalmaysigiisa mooyaane iyo in lagu dadaalo asbaabta ilaahay tabaaraka wa tacaala raalli gelinaysa la taxqiijiyo sideeda looga soo baxo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoo diray addoonku hadduu cubuudiyada taxqiijiyo oo addoon dhaba ilaahay uu noqdo ibliis weerarkiisa waa iska difaaci karaa ilaahay baa arrinkaa u ballan qaaday inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan addoommahayga wadda aad u martid heli maysid buu yihi ilaahay tabaaraka wa tacaala idan adiga iyo ibliiska waxaa idin kala teedaya gidaarka aanu kuu soo dhaafi karin wa an takuuna lilaahi tabaaraka wa tacaala cabdan xaqiiqa ilaahay inaad addoon u noqoto dhab ahaan weeyaan haddii ilaahay addoon dhaba aad u noqotid waxa aad ka mid noqonaysaa kuwa ibliis uu ka quustay ibliis wuxuu tilmaamay addoomahao dhan inuu lumin doono wuxuu ihi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommahaaga ilaahay oo aada saafi yeeshay ee qalbigooda aada hagaajisay mooyaane inta kaleo dhan waa lumin doonaa buu ihi ibliis weerarka noocaasi ah ee aadka iyo aadka u daran iyo dagaalka ibliisiga ahi markii uu ku dhacay quluubtii quluubtii waxay u qaybsantay walaalayaal saddex qaybood quluubta qaarkood dagaalka noocaasiya waa ay ku dhinteen waxa ay noqdeen kuwo geeriyooday quluubta qaarkeed dagaalka noocaasiya waa ku dhaawacantay oo ma aanay dhiman caafimaad iyo badbaadiyo nabadgelyo dhammaystiranna ma haysato quluubta qaarkeed dagaalkaa kumay dhiman kumanay dhaawacmin dagaalkaasi waxa ay ka baxday iyadaoo bad qabta oo caafimaad qabta iyada oo nool oo waxa weeyaan aan dhiman waxa uu noqday markaa jasad qalbigu sida jasadka oo kale sida jidhka oo kale sida jidhka ayaa u qaybsamay qalbigu waxaynu garanaynaa walaalayaal dadka ibni aadamka waxay u qaybsamaan kuwo dhinta iyo kuwo waxa weeyaan buka oo aan caafimaad qabin iyo kuwo caafimaad qaba oo nolol iyo caafimaad ilaahay tabaaraka wa tacaala u kulmiyey quluubta dadkuna waa sidaas oo kale qalbigu ama waa mid dhintay ama waa mid waxa weeyaan dhaawacan oon caafimaad qabin ama waa mid nool oo badbaaday oo wax xanuuna iyo wax dhibaato haba yaraatay aan la kulmin oo aanay hayna waxa insha allahu tacaala aynu bal wax yar ka odhan doonaa qalbiga caafimaadka qaba waxaynu usoo horraysiinay sharafta uu leeyahay awgeed qadarkiisa oo sarreeya iyo iyadoo qofna aanu badbaad ahayn yowma alqiyaama ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbi caafimaad qabo nool inuu kula kulmo mooyaane yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim yowma alqiyaama xaqiiqadiisu waxay tahay waa maalin xoola aanay waxba tarahayn ha badnaadaan ama ha yaraadaan carruur iyo inama waxba qaban maayaan ilaahay kaama difaaci karaan waxaa maalintaa badbaadaya man ata allaha biqalbin saliim ilaahay mid ula yimi qalbi caafimaad qaba oo badbaaday oo ah qalbiga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ammaanay waxaa isweydiin le qalbiga caafimaadka qaba waa kee sifadiisu maxay tahay qalbiga caafimaadka qaba wa huwa aladii salima min kuli shahwa tukhaalifu amra allahi wa nahya wa min kuli shubha tucaaridu akhbaar allahi tabaaraka wa tacaala waa qalbiga ka badbaaday shahwo kasta shahwada waxaa la yidhaahdaa macaasida iyo xumaanta naftu ay jeceshahay shahwadaasi oo khilaafsanoo ka hor imanaysa ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa taasi waa uu ka badbaaday oo macsiya qalbiga boos iyo makaan kuma leh waxaa kaloo uu ka badbaaday shubho kasta iyo shaki kasta oo keensanaya inuu ka shakiyo ilaahay warkiisa ama ilaahay tabaaraka wa tacaala warkiisa inuu radiyo oo uu celiyo qalbigani waxa uu ka badbaaday inuu addoon u noqdo cid aan ilaahayn tabaaraka wa tacaala waxa uu ka badbaaday inuu xaakim iyo taliye ka dhigto cid aan ahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay raalli ahaanshiisu wax walba ka door biday oo goor kasta uu door biday waxa uu ka fogaado o uu ka dheeraaday waxaa ilaahay subxaana wa tacaala cadho gelinaya wuxuu leeyahay sheekha la idhahdo ibnu lqayim qalbiga nabadgelyadiisu dhammaystirmi mayso ilaa shan arrimood laga helo oo shan arrimood uu ka badbaado min shirkin yunaaqidu tawxiid ilaa uu ka badbaado shirki burinayo tawxiidkii iyo ilaahay keliyeyntiisa wa bidcatin tukhaalifu sunna iyo bidco burinayso meesha ka saaraysa sunnadii rasuulka wa shahwatin tukhaalifu alamra shahwo iyo jacayl addoonku uu jecel yahay macsiyada oo khilaafsan ilaahay amarkiisa ilaa uu ka badbaadiyo wa kaflatin tunaaqidu dikra iyo mooganaan iyo kaflo taasi oo meesha ka saaraysa xuski iyo xusuusnaantii qalbigu ilaahay uu xusi lahaa tabaaraka wa tacaala ee ilaahay uu xusuusnaan lahaa wa hawan yunaaqidu atajriida waalikhlaas iyo hawo qofku haddii uu raaco ka hor imanaysa ikhlaaskii inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala niyadiisa u badhax tiro iyo inuu noqdo mid ilaahay tabaaraka wa tacaala kelidii ka amar qaata shanta arrimood ilaa qalbigu uu ka badbaado nabadgeli maayo caafimaadna heli maayo nololna heli maayo wa haadihi alkhamsatu xujabun can illaahi tabaaraka wa tacaala shantaasina ilaahay bay dadka ka xijaabaan buu leeyahy ibnuulqayim oo qofka shantaasi arrimood ay ku dhacaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ay ka xijaabayaan oo ay ka teedayaan waxa meel ay ugu xidhayaan oo jeel ay u gelinayaan shaydaanka iyo ehelkiisa iyo atbaacdiisa ilaahay waxa uu ka warramay walaalayaal qalbiga ibni aadamku inaanu nolol helahayn iftiin iyo nuurna aanu helahayn ilaa waxyiga inuu rumeeyo uu raaco mooyaane waxyigu waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wacala alih wasalam waxa uu ihi ilaahay isagoo arrintaa inooga warramaya wakadalika jacalna wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina waxaanu ku waxyoonay nebi maxamedow ruuxan min amrina waxyiga waxaa lagu tilmaamay inuu yahay ruux naf inuu yahay baa lagu tilmaamay waxyigaasi intaanu ku iman kitaabna maad garanahayn iimaanna maad garanahayn walaakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina laakiin waxyigaa waxaanu ka dhignay nuur aanu ku hanuunino oo iftiin aanu uga dhigno xaq iyo baatilka uu ku kala garto ka aanu doonno ee addoomaha iyaga ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadda waxa uu ku kulmiyey ruuxda oo ah shayga noloshu ay kusoo xaasisho oo haddii ruux la waayo jasadkii ay ka baxdo macnaheedu waa dhimasho arrinta labaad ee ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadda uu ku sheegay waa nuur nuurka waxaa lagaga baxaa mugdiga iyo meesha aan iftiinka lahayn waxbaa lagu iftiinsadaa wixii ku dhibeeyo wixii kale ayaa waxa weeyaan kugu kala muuqanaya waxaa ilaahay uu ka warramay labada arrimood nolosha iyo iftiinkaa in labaduba ay ku jiraan kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala fa huwa ruuxun taxyaa bihi alquluub wa nuurun tastadii'u bihi wa tastashriq waxyigu waa nolol quluubta ay ku noolaato qalbi waxyilaan ma noolaan karo waa iftiin iyo nuur quluubta ay wax ku iftiinsato waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga warramay walaalayaal oo aayaddan iyo aayaad kaleba ayna tusinayaan qalbigu inaanu noqon karin mid caafimaad qaba oo badbaaday oo dagaalka ibliis uu la galay ka soo baxay isagoo dhibaata aanay gaadhin ilaa saddex arrimood in laga helo mooyaane an yakuuna mudrikan lilxaqi muriidan lahu mu'hiran lahu calaa hayr saddexdaa arrimood u fiirsada waa inu noqdo xaqa mid garanaya qalbi aan xaqi garanahayn oo jahli uu maasheeyo uu degay qalbi nool oo caafimaad qaba maaha jahligaasi qalbiga ayaa uu dilaya waa geeri ka horraysa geeridii qofka jasadkiisa uu dhiman lahaa arrinta labaad waa inuu noqdo qalbigaasi mid xaqii doonaya waxaa dhici karta qofku isagoo xaqii garanaaya xaqii inaanu doonin waxbana aanu kasoo qaadin oo iska garab maro qofkaana qalbigiisu ma noola arrinta saddexaadna waxa ay tahay xaqa waa in wax walba ka horumarinayo qalbigu waxaa laga yaabaa qofku xaqii inuu garanayo oo xaqii uu doonayo laakiin xaqa uu doonayo arrin kaleo khalada uu doonayaa marka ay u sinmaan ee ugudboon u gudboonaadaan inuu xaqa iska dhaafayo arrinta kale uu qaadanayo qalbigaasina ma noola idan haddaad doonayso qalbigaaga inaad ogaatid inuu nool yaho oo caafimaad qabayo in kale bal waxaad eegtaa xaqa intuu ka yaqaano qalbigaagu iyo xaqa inuu doonayo inaanu doonahayn iyo xaqa iyo arrimaha kale ta uu door bido ee qalbigu waxa weeyaan uu horumariyo waxaa walaalayaal jira calaamaad lagu garto qalbiga caafimaad qabkiisa iyo noloshiisa calaamaadka waxaynu u sheegaynaa maaha inay sheeke inoo noqoto waxaynu u sheegaynaa bal inaynu quluubteena dib ugu noqono dhammaanteenba haddii calaamaadka caafimaad qabka qalbiga tusinaya aynu helno taa macnaheedu waxa uu yahay inuu qalbigeenu nool yaho o caafimaad qabo waa inaynu ilaahay mahadino tabaaraka wa tacaala waa ynu dhahna alxamdu lilah caafimaadka waa inaynu u ilaalino qalbiga waa aynu ka ilaalino xanuunka iyo bukaanka waxa keenaya waxaa ka mid a walaalayaal calaamaadka caynkaasiya qalbiga saxiixa ee caafimaadka qabaa ee badbaaday yu'hiru naafica shaafi cala adaari lmu'di shayga waxtarka leh ee uu ku bogsanaayo ayaa uu ka door bida o uu ka horumariyaa shayga dhibaaya ee waxa weeyaan caafimaadkiisa waxyeelaya waxaa ugu qiimo badan walaalaya oo ugu waxtar badan waxyaabaha qalbigu uu quuto aliimaanu billahi tabaaraka wa tacaala wa taacatuh ilaahay in la rumeeyo oo ilaahay la adeeco qalbigu hadduu caafimaad qabo iimaankaasi oo ah ka anfacaya uu ku bogsanayo daacadaasi oo hata uu ku badbaadayo ayaa wax walba waxa weeyaan uu ka horumarinaya wa anfacu aladwiyati dawaau lqur'aan dawooyinka ta ugu qiimo badan ee ugu waxtar badan waa dawada waxa weeyaan qur'aanka la yidhaahdo qalbigu haddaba hadduu caafimaad qabo waxa uu sameeyaa dawadaasi waxtarka leh iyo gidaaga quudka waxtarka leh ayaa shay walba uu ka horumarinaya waa ilaahay la rumeeyo oo ilaahay la ateeco oo qur-aanka rabbi tabaaraka wa tacaala la akriyo oo lagu camal falo oo ilaahay awaamirtiisa la qaato ilaahay waxa uu reebena laga dheeraado arrinta noocaasi waxaa daliila u tahay oo calaamada u tahay qalbigaasi inuu caafimaad qabo haddiise qalbigu arrintaa cagsigeeda uu sameeyo oo waxa dhibaataynayo ah kufriga gaalnimada iyo macsiyada iyo waxa aan ahayn dawada ee daaga iyo xanuunka ah uu noqdo mid door bidaya oo ka horumarinaya wixii anfici lahaa waa calaamad tusinaysa qalbigaasi inaanu caafimaad qabin calaamad labaad waxay tahay qalbigu hadduu caafimaad qabo adduunyada waa uu ka guuraa waxa uu u guura aakhiro ilaa uu noqdo ama uu u ekaado sidii mid ka mid a ahlulaakhira aakhira markaa dadkeeda mid ka mid a jasadkiisi waxa uu dhex joogaa dadka daahirkiisi dadka ayaa u muuqdaa laakiin qofkan qalbigiisu waa uu maqan yahay aakhira ayaa uu ku mashquulsan yahay waxa uu og yahay adduunyadan inaan inaanay ahayn gurigiisii rasmiga ahaa adduunyadan inuu ku yahay mid qariiba oo u yimi inuu hawl ka guto hawshaasi markuu gutana ay tahay waddankiisi inuu u noqdo faxayi calaa jannaati cadnin fainahaa manaaziluka aluulaa wa fiiha almukhayamu walaakinanaa sabyu lcaduwi fahal taraa nacuudu ilaa awtaanina wanaslamu wuxuu leeyahy ibnu lqayim raximah llah waxaad ku soo dhawaataa qalbigii iyo jasadkiiow jannooyinkii nagaadiga fa inahaa manaaziluka aluulaa waa guryahaagii hore weeyaan xaggee baa laynaga soo saaray ibni aadamka aabbaheen aadam iyo xawa miyaan jannada laga soo saarin gurigeenna asalkii markaa jannada ayaa u ahaa markaa gurigaagii asalka ah ee hore ku soo dhawow buu leeyahay maxaa adduunyadanayna keenay cadow baa ina soo qafaasho ina keenay waa shaydaan ayaa jannadii naga soo saaray ee fahal taraa nacuudu ilaa awtaanina wanaslamu war ma u aragtaa inaynu ku noqonno waddankeenii rasmiga ahaa oo aynu badbaadno dhibkan adduunyada waxa weyan aynu ka badbaadno qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam licabdillaahi bni cumar kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku ahaataa buu ihi cabdillaahiyow sidii mid gariibo waddankiisii meelaan ahayn jooga ama caabiru sabiil oo wadahaya ha degin adduunyada ha moodin inay tahay waddankaagii liannahu waad dhaafaysaa waa aad ka gudbaysaa waa meel loogu talagalay inaad shidaal ka qaadato bal waxaad ka warantaa qofku marka uu safro marba magaaluu soo maraya marba waxa uu soo maraya meel kaalini ay ku taalo shidaal buu ka qaadanaya sahay buu ka qaadanaya waa u dhaafaya meeshuu ku socday buu u dhaafaya bal waxaad ka warantaa haddii qof ibni aadamka ka midii meelaha uu maraayo ee ahayd inuu sahay ka qaato ama shidaal hadduu iska fadhiisto idhahda halkanaan degaya ka waran oo aanu ku noqon reerkiisi iyo carruurtiisi iyo dadkiisi iyo hawshiisu meeshii ay taale dadku qofka noocaasi maxay ku tirinayaan soo odhan maayana waa nin safiiha oo mudayaca oo wax ma garataa oo dantiisa waxa weeyaan aan garanahayn qofka adduunyadan isku ilaabaye moodaya inuu iyada ku waarayo ee iyada waxa weeyaan aakhire ka door bidaya ee aakhire aan u diyaar garooba inaan u saha qaadanahayni sidaasi ayaa u ka dhigan yahay qofka muuminka ee qalbigiisu waa caafimaadka qabaa adduunyadan hariib buu ku yihi wuxuu garanaya inuu ka baxayo wuxuu uhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam acmaaru ummatii maa bayna sitiin wa sabciin sana wa qaliilu man yujaawizu dalik ummadayda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan sannadood inta ka dhexaysa waxaa yar qofka intaa dhaaf marka lixdan sannadood ama toddobaatan sannadood ugu badnaan meel aada joogayso bal waxaad ka warantaa haddaad ka door bidood ka horumariso oo aad isaga awgii marka aada u dayacdo meeshii weliga aada joogaysa ee meel laba waxa weeyaan aanad u dhaaf ahayn ee haddii naciim aad kula kula kulantana uu ku daa'imayey haddii cadaab iyo ciqaab iyo cadho alla aad kula kulantana mid daa'ima ay noqonaysa haddii qofku yahay kaafir haddii kalena qofku uu noqonayo mid waxa weeyaan khatar ku jira wuxuu yihi caliy bin abi aalib radia allahu canhu ina addunyaa qad taraxalat mudbira wa ina alaakhirata qad taraxalat muqbila walikullin minhuma banuun fakunuu min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai addunya falyawma camalu walaa xisaab wagadan xisaabu walaa camal adduunyadii waxau ihi waa ay guurtay cali bin abi aalib radia allahu canhu iyadoo jeesatay oo tagtay maaha meel waxa weeyaan nagaadi waa meel socota oo dhammaanaysa oo aan waarahayn waxa uu leeyahay aakhirana waa ay soo guurtay iyaduna xaggaagay usoo socotaa maalin kasta oo waa uu baryo xagga aakhira inu dhawaanayna mar kastoo gabal uu inoo dhaco adduunyadiina waa aynu kasii guuraynaa waa aynu ka fogaanaynaa waxa uu leeyahay caliy bin abi aalib radia allahu canhu adduunyadu dad bay leedahay aakhirana dad bay leedahay ka mid noqda dadka aakhiro aakhira dadka u shaqaysta u diyaar garoobay ha ka mid noqonina dadka adduunye kuwa adduunye isku ilaabay aakhira iska ilaabay ogaada maanta waa camal waa la shaqaysanayaa maanta oo maanta cid ku xisaabinaysaa ma jirto miisaankii weli lama dhigin suxuftii acmaashu ku qorayd la qaybin maayo maanta su-aalo ilaahay tabaaraka watacaala maanta ku weydiin maayo adiga ayaa arrinka lagu daayo oo lagu yidhi warbal wixii ku anfacaya same wixii ku dhibayana iska ilaali dantaadana garo laakiin berri toole camal ma jiro marka aada dhimato idaa maata ibnu aadam inqaaca camalu ibnu aadamku markuu dhinto camalkiisa uu go-ayaa buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam berri toole waxaa jira waa xisaab wixii aada samaysay ayaa lagaa xisaabinayaa oo waxa weeyaan wax lagaa weydiinayaa marka xisaabta noocaasi u diyaar garow diyaar garowgeeduna waxa uu noqonayaa maanta inaad shaqaysato oo xisaabtaada aada isku dubaridato oo adigu waxa weeyaan aada isxisaabiso inta waxa weeyaan aan lagu xisaabin qalbiga walaalayaal saxiixa ah iyo qalbiga kaleba waxaa culimadu ay ku mateleena markaasi ay kala mid dhigaan sanad ayay ay kala mid dhigaan sanad sanadkaasi waa geed oo kale geedkaasi waxa uu leeyahay laamo waaweyn saynu garanayno laamaha waaweyn laamo yaryar baa ka farcama laamaha yaryari waxay leeyihiin caleen qoyan ayaa ay leeyihiin waxa uu leeyahy ibnulqayim raximahullah sanadku waxa uu ka dhigan yahay geedkaasi laamaha waaweyni waa bilihii laamaha yaryari waa maalmihii caleentuna waxay ka dhigan tahay saacadihii midhaha geedkaasi uu dhalayaa ee qofkii waxa weeyaan beertay uu u dhalayaa waa marba wixii uu shaqaysto wixii uu beertay marba wey haddii daaco iyo khayr qofku uu shaqaystay midhaha geedkaasi uu dhalayo oo sanadkii iyo waktigiisa ahi waxa ay noqonaysaa waxa weya midho aada u macaan oo uu ku raaxaysto raalligeliya haddii kalena midho aada iyo aada u qadhaadh oo uu ku margado waxba aan u tarin ayaa geedkaasoo bimacnaa waktigiisii uu dhalaya miyaad garanaysaan geedkaa midhihiisa maalinta la goosanayo maaha maanta waa yowma almicaad maalinta ilaahay xaggiisa la noqdo tabaaraka watacaala ayaa geedkaa midhihiisa la goosanaya maalintaasi ayaa ay kala caddaanaysaa qofka beertay geed geed midho fiican leh iyo qofka beertay geed waxa weeyaan midho qadhaadh leh qofka beertay xabxab macaan iyo ka beertay waxa weeyaan xabxab dameeraad maalintaasi ayaa ay kala baxaysaa waxaa markaa loo baahanya walaalayaal maalinta noocaasi in loo diyaar garoobo qalbiga saxiixa ee caafimaadka qaba laa yashbacu min taacati illah walaa yafturu can dikri rabbi walaa ya'nasu bigayrih ila biman yadulluhu calayhi wayudakiruhu bih qalbigu hadduu caafimaad qabo ilaahay taacadiisa kama dhargo waxaynu garana walaalayaal jasadku hadduu caafimaad qabo raashin fara badan buu qaata weliba waktiyo isku dhow dhow buu raashinkaasi qaata haddii waxa weeyaan laba nin loo soo dhigo raashin waxa weeyaan aada u fiican oo si fiican loo diyaariyey oo nin si fiican raashinkaa uu cuno oo xeedhadaasi waxa weeyaan gunta uu ku hubsado waxba aanu kaga tegin maxaa dadku ay odhanayn ninkaasi wuu caafimaad qabaa soo maaha bal waxaad ka warantaa ka yaro taataabta oo dhowr jeer intuu qaato biyo yar intuu cabo dabeetana ka faraxasho maxaa loodhanaya war ninkani ma caafimaad qabe waa buka qalbiguna waa saas oo kale qalbiga ilaahay daacadiisa aan ka dhargahayni waa qalbiga caafimaadka qaba wey qalbiga ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisu aanay u dhandhamahayn ee waxa weeyaan macaasidu ay madoobaysay ay awday qalbigaasi waa qalbiga waxa weyaan aan caafimaadka qabin qalbigu hadduu caafimaad qabo ilaahay xuskiisa tabaaraka watacaala carabka qofka waxa weeyaan uu ku jiraa kama daalayo waxay idhahdeen culimadu quluubtu waxa ay ka dhigan tahay dheriyo dheri karayo raashin uu ku jiro carabadiina waa almakaarif wixii dherigaa la daraayo weeyaan carabka qofku marba wuxuu soo darayaa waxaa qalbigiisa ku jira sida waxaa weelkaa dherigaa la gelinayaaba marba wixii ku jira uu soo daro haddii qofka qalbigiisu uu buko dee xanuun infection iyo caabuq buu ayuu soo qaadaya carabka oo malqaacadii qalbiga la geliyaa haddii qalbigu uu caafimaad qabana wax udgoon oo waxa weeyaan dhadhamaya oo dadka dhagahooda iyo qulubtooduba ay ku raaxaysato ayaa waxa weeyaan carabadu ay soo qaadayaan markaa qalbigaagu waa dheri carabkaaguna waa wixii aad daraysa weeyaan haddii markaa qalbigaagu caafimaad qabo ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa kama daalayo qalbigu hadduu caafimaad qabo ilahay buu heshanaya cid kale weheshan maayo ilaa cidda ilaahay xusuusinaysa mooyaane saa awgeed qofka qalbigiisu waa caafimaad qaba waxa uu la saaxiib yaha u jecelaya dadka wanaagsan ee ilaahay uu xusuusinaya iyaguna ilaahay xusuusinaya ee marka uu khaldamo toosinaaya marka uu saxsan yahayna waxa weeyaan dhiiri gelinaaya wuxuu yihi abulxusein alwaraaq xayaatu lqalbi fii dikri alxayi aladi laa yamuut qalbiga noloshiisu waxa ay ku jirtaa xuska uu xuso allaha tabaaraka watacaala xayiga ee aan dhimanahayn allaha xayiga aan dhimanahayn haddii qalbigu uu xusi waayo waxa ay macnaheedu noqonaysaa qalbigaasi inuu yahay mid dhintay quluubtu inay ilaahay tabaaraka watacaala xusto oo daacad iyo khayrkiiyo wanaagga aanay ka dher aanay ka dhergini adduunyada waxa yaalla waxa ugu wanaagsan weeyaan qofka adduunyada aan intaa samaynina adduunyada waxa uu ka baxay isaga oo faqiira oo wax allaale wuxuu ka faa'iidaani jirin waxay yidhaahdeen bacdu saalixiin masaakiinun ahlu dunyaa kharajuu min addunyaa wamaa daaquu atyaba maa fiiha dadka adduunyada jooga qaar ka midi waa masaakiin adduunyada ayay ka baxayaan iyaga oon dhadhamin adduunyada wixii yaallay wixii u macaana qiila wamaa atyabu maa fiiha waxay war adduunyada waxa yaalla waxa u macaani waa maxay qaala maxabat ullah waa ilaahay jacaylkiisa quluubbaa adduunyadan ka baxaysa ilaahay jacaylkiisa iyadoon dhadhamin waalunsu bihi ilaahay in la weheshado washawqu ilaa liqaa'i in loo boholyoobo loo hanqaltaago ilaahay tabaaraka watacaala la kulankiisa watanacumu bidikrihi wa taacatihi in lagu nicmaysto oo lagu raaxaysto ilaahay xuskiisa iyo ilaahay taacadiisa markaa quluubta qaarkeed ayaa adduunyada iyadoo raaxaysan ila wixii lagu raaxayn jira ayay samayn weyday adduunyada ka baxaysa quluubta noocaasi ah aakhirana waxa weeyaan uma taalla nololi waxaa qalbiga saxiixa calaamaadkiisa ka mida walaalaya haddii qalbigaa saxiixa cibaadadu samayn jira ay dhaafto ama arrin macsiya ay ka dhacdo qalbigaasi aada iyo aad buu u xanuunsanaya waa uu murugoonaya arrinta noocaasiya waa uu dareemaya si ka daran sida ninka lexe jeclada badani xoolihiisu markay khasaaraan uu dareemo bal tusaale yar baan idin siinaya walaali waxaad ka warantaan nin baayac mushtaro weliba lexe jeclo badan oon mudayic ahayn haddii la yidhaahdo xoolahaagii halkii doolarba toddoba iyo labaatan doolar ama shan iyo labaatan doolar baad khasaartay maxaa arrinkiisu noqonaya su in murugo awgeed faraha u qaniino noqon mayso farihiisa uu cuno qalbiga saxiixa haddaba salaatuljamaaca markay dhaafto sidaasi ka daran buu murugoonaya waayo salaatuljamaaca wax doolar ka wanaagsan buu ku helaya salaatuljamaaca wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka fadli badan tahay oo ay waxa weeyaan ka darajo sarraysaa salaada qofku kelidii uu tukado bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan markaasi darajo qofka haddii markaa khayrkii uu samayn jiray uu dhaafo qalbigiisa uu caafimaad qabo sida ninkaa lexe jeclada badani xoolihiisa khasaarahooda uga murugooday si ka daran ayaa waxa weeyaan uga murugoonaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man saratu xasanatu wasaa'atu sayi'atuhu fahuwa muumin qofka wanaagga uu sameeyaa uu faraxti geliyo ku farxa oo ku dego ku xasilo wanaaggaas xumaanta uu sameeyaana ay murugo geliso qofkaasi waa qof muumin laakiin qofku hadduu yahay wanaaggii markuu dhaafo mid aanay waxba la ahayn xumaantii markuu sameeyana aanay waxba la ahayn qofkaa qalbigiisu ma caafimaad qabo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu rabeeyey bal arrinkeedu si arrinkoodu siduu ahaa u fiirsada waxayna soo martay walaalayaal in saxaabadu safar ay ku jireen oo ay daaleen oo iyadoo waagi uu soo dhow yahay waddada dhinaceeda ay yaro seexdeen oo weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi war salaada ayaa inoo toosinaya oo bilaal uu yihi aniga ayaa inoo toosinaya bilaal iyo saxaabadii kaleba hurdadu ay la tagtay markii ay soo tooseen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim maxay yidhaahdeen walaalayaal waxa ay yidhaahdeen halaknaa yaa rasuula allah faatatna asala rasuulka ilahi waanu halaagsanay maxaa dhacay salaaddii baana dhaaftay oo waktigeedii waxa weeyaan ka baxday rasuulku wuxu uhi lam tahlakuu walam tufidkum asalaa inamaa tafuutu lyakdaan walaa tafuutu nnaay maydaan halaagsamin salaadiina idinkamay tegin salaaddu waxay ka tagtaa qofka isagoo soo jeeda samayn waaya qofka hurdo aanu ku gaboodfalin ay ku dhaaftaa mid salaaddii ay ka tagtay waxa weeyaan ay dhaaftay maaha shaahidka walaalayaal xadiidka ku jiraa waxa uu yahay ama inta aynu ka daliishanaynaa saxaabadu sida ay uga murugoodeen oo ay u arkeen inay halaag tahay salaaddii subax maalintaasi ay ka seexdeen bal inaga qulubteenna dub aynugu noqono salaatuljamaaca markayna dhaafto oo waxa weeya laynaga hortukado maxaynu dareennaa ma arrinku inuu caadi iska yahay oo aynaan khasaarin oo wax waliba sidii loogu talagalay ay u socdaan maxaynu dareennaa waxa weeyaan marka macsiya inaga dhacday khalad inaga dhaco ma dareennaa inaynu halaagsanay oo sun waxa weeyaan aynu cabno waajib ay tahay inaynu iska soo matajinno mise waxaynu dareennaa arrintu inay caadi iska tahay saxaabada rasuulku haddii macsiyo iyo khalad uu ka dhaco waxaa arrinta noocaasi u arki jireen inay halaag tahay waxaynu garanaynaa ninkuu yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo timihiisa rifaaya oo laabtiisa garaacaya oo maryihiisa jeexjeexaya oo la halagtu yaa rasuula allah waqactu calaa ahlii fii nahaari ramadaan rasuulkii ilaahi waan halaagsamay maxaa dhacay reerkii baan ku dhacay buu ihi ama gabadhii baan ku dhacay iyadoo maalin rabadaana oo aan soomanahay maxaan sameeya waan halaagsamee arrinta noocaasi halaag bay u arkayeen saxaabadu macsiyadii khaladku inay tahay halaag waayo quluubtooda ayaa noolayd qalbiga ayaa dareenku uu ka imanaya oo marka wanaaggii uu dhaafo waxa weeyaan xanuunsanaya xanuunkaasi ayaa markaa qofkii ka hadlinaya oo dhaqaajinaya laakiin haddii qalbigu aanu noolayn waxa weeyaan xumaanta uu sameeyey wanaagga dhaafay toona waxa weeyaan xanuujin maayo sidaa awgeed qofkii waxa weeyan waxba dareemi maayo wax dhaqdhaqaaqana jasadkiisu samayn maayo sidaa awgeed walaalayaal qalbigu hadduu yahay mid caafimaad qaba oo qofkii qalbigaasi lahaa uu khaldamo oo shaydaanku waxa weeyaan uu yaro duufsado qofkaasi wuxuu arkay inuu yahay mid sun cabay bal waxa aad ka warantaa haddii sun aad ku khaldanto o aad cabtid maxaad samaynaysaa ma u arkaysaa inay caadi iska tahay oo gurigaaga ma iska fadhiyaysa mise waad iska matajinaysaa marka koowaad mar labaadka waxaad odhanaysaa waa dhakhtar alay doonay dabiiba oo isiyo dawooyin waxa weeyaan suntan iga shaafiya arrintu waa sidaa shakilaan qof waliba jasadkiisa wuxuu ku dadaalayaa suntaa inuu ka badbaadin lahaa suntaasi inta yeesho jasadka in ka badan ayaa macaasida iyo dunuubtiiyo khaladaadku ay yeesha waxa weeyaan qalbiga markaad macsiyo samayso ogow sun ayaad cabtay haddii qalbigaagu markaa uu caafimaad qabo sunta aad cabtay aad ku khaldantay waxa uu ku dadaalayaa suu isaga soo matajin lahaa oo uu isaga soo saari lahaa oo dawooyinkii waxa weeyaan ka bogsiin lahaa dawada qur-aanku ay ka mid tahay uu isticmaali lahaa ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi ina aladiina ataqow idaa massahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka baqday qulubtooda ay caafimaad qabto marka shaydaanku waxa weeyaan xumaan uu taabsiiyo oo uu yaro duufsado oo ay simbiririxdaan tadakaruu markiiba waa waa isqabanayaan way xusuusanayaan waxaanay ku dhaceen xumaantiisa ay arkayaan wanaagga dhaafay qiimihiisa ayay garanayaan dabeetana markiiba waa ay soo noqonayaan waa ay toobad keenayaan iska matajintaa sunta la iska matajinaya waa toobadii weeye suntaa qalbiga gaadhay oo macsiyadaa waxa ay kaga soo bixi kartaa qalbiga inaad ilaahay unoqotid subxaana watacaala waa toobad keentid ilaahay wuxuu ihi maruu ka warramayey dadka jannada uu ugu bushaareeyey waladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim waa kuwa marka xumaan ay sameeyaan ay khaldamaan ama naftooda ay dulmiyaan ilaahay bay tabaaraka watacaala xusuusanayaan cidda ay caasiyeen oo allah weynidiisay xusuusanayaan qabrigay xusuusanayaan aakhiray xusuusanayaan jannadiiyo naarta ayay xusuusanayaan dabeetana faاstakfaruu lidunuubihim dunuubtooda ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayaan oo ilahi waanu khaldanayn oo dembi dhaaf bay odhanayaan waman yakfiru dunuuba ila allah dunuubtana ilahay mooyaane cid kalama dhaafto weliba odhan maayaan horta xumaantan muddo aanu samayno gadaal baanu ka toobad keeni doonaaye waayo dee waa sunoo sunta haddii jasadka lagu daayo waa dishaa macsiyaduna waa suntii qalbiga oo haddii qalbiga lagu daayo waa dilaysa ilahay wuxuu uhi walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun kusii madax adaygi maayaan oo sii samayn maayaan xumaanta ay sameeyeen iyagoo waxa weeyaan garanaya qalbiga caafimaadka qabaa walaalayaal qofka waxa weeyaan uu ku jiro waa karbaasha ul ayaa ula dhacaya macsiyada ayaa uu ka celinaya xagga wanaagga ayaa u celinaya haddii xumaan uu ku dhaco waxa uu ku qaadaya uu ku kalifayaa inuu waxa weeyaan toobad keeno oo ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa u noqdo haddiise qalbigu uu daciifo jasadka iyo jidhka ayaa hogaaminaya nafta ayaa hagaysa meel kastoo xun waxa weeyaan waa ay geynaysaa qalbigu haddii uu caafimaad qabo jasadka iyo jidhka uu ku jiro waa uu daaliya laakiin qalbigu ma daalayo jasadkii uu ku jira ayaa daalaya bal nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam eeg sida jasadkiisa iyo jidhkiisa uu u daaliyey qalbigiisii caafimaadka qabay kaana yusalli xataa tatawarama qadamaa waa uu tukan jiray nebi maxamed ilaa lugihiisu ay dildilaacaan markii arrinta noocaasiyo wax laga weydiiyeyna wuxuu yihi afalaa akuna cabda shakuura war miyaana noqon ahayn addoon ilaahay subxaana watacaala umahadnaqa maxaa ilowsiiyey nebi maxamed lugihiisan dildilaacaya maxaa ilowsiiyey gaajada iyo haraadka soomka uu keenayo maxaa saxaabada ilowsiiyey xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay seefaha iyo warmaha ku dhacayay ilaahay daraaddii marka ay u jihaadayeen maxaa jidhkooda tacabkaa ku dhacaya ilowsiiyey qalbiga ayaa caafimaad qabay haddii qalbigu waxa weeyaan uu caafimaad qabo ilaahay tabaaraka watacaala shaqadiisa ka daali maayo haddii ilaahay tabaaraka watacaala shaqadiisa aanu ka daalin oo uu ku farxo ashyaadoo dhan ayaa qalbiga ukhidmaynaysa wuxuu yihi yaxya ibnu mucaad man sura bikhidmati illah surat ilashyaau kulaha bikhidmatih qofka ku farxa ilaahay inuu ushaqeeyo macnaa muxuu uga jeedaa inuu ilaahay adeeco oo khayr iyo wanaagu la yimaado ashyaadoo dhamina waxa ay ku farxaysaa oo faraxti gelinaya inay isaga ushaqayso waman qarat caynuhu billah qarat caynu kulli axadin binnadari ilayh qofka ishiisu ilaahay ay ku doogsato oo ilaahay iimaanka uu rumeeyey ay ku doogsato daacada ilaahay uu adeecaya tabaaraka watacaala ashyaadoo dhami isaga waxa weeyaan eegitaankiisa ayaa ay ku doogsataa oo ay ku xasishaa oo waxa weeyaan ay ku degtaa qalbiga saxiixa calaamaadkiisa ayaa walaalayaal ay ka mid tahay haddiise qalbigu uu yahay mid aan caafimaad qabin cibaadadu wax culus bay ku noqonaysaa waayo jasadkii uu cadaadin lahaa ee waxa weeyaan dul qaadan lahaa awaamirta uu siin lahaa ayaa isagii ka xoog roonaaday sidaa awgeed iyadoo ilaahay cibaadaadka uu inagu waajibiyey ay kooban yihiin oo soomka bishii hal mar layna yidhi sooma afar iyo labaatanka saacadood shan salaadood laynagu waajibiyey oo weliba waxa weeye waktiga aynu gudanaynaa uu yar yahay waajibaadkayna saaran iyadoo aad ay u kooban yihiin waxyaabaha laynaga mamnuucay kuwa laynoo baneeyey ay ka fara badan yihiin ayaad arkaysa haddana iyadoo dadkii dhagax lagaga dhigay gidaaradaasi ayay fadhiyaan salaadii baa lagu jira maxaa dhacay maxaa ku adkeeyey qalbigii soo dhaqaajin lahaa caafimaadka qabay ee jidhkan soo cadaadin lahaa jasadkan meesha keeni lahaa ayaan caafimaad qabin isagii ayaa buka haddii qalbigu waxa weyan aan caafimaad qabin uu tabargabay jasadka meel gaadhsiin maayo sida jidhkuwa markaa uu caafimaad waayo uu buko hawlihii uu qaban jiray waxa weyaan aanuu qabanahayn qalbigu walaalayaal hadduu caafimaad qabo waxaa calaamadihiisa kamid a wuxuu hadal u jecelyahay hadalka ilaahay tabaaraka watacaala hadal uu maqlo hadalka rabbibu u jecelyahy hadal waxa weeyaan ibni aadam uu maqlana waxa u jecelyahay hadalka ilaahay tabaaraka watacaala lagaga warramayo ee ilaahay lagu sifaynayo ilaahay awaamirtiisa lagu sheegayo waxa ilaahay uu mamnuucay tabaaraka watacaala lagu sheegayo hadal waxa uu necab yahay hadalka shaydaanka hadal waxa uu necab yahay hadalka ilaahay tabaaraka watacaala lagu caasinayo ee ilaahay lagu cadhogelinayo wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mascuud man kaana yuxibu an yaclama anahu yuxibu allah falyacrid nafsahu cala alqur'aan qofka doonaya inuu ogaado ilaahay inuu jecel yahay iyo in kale war naftiisa bal qur-aanka ha u bandhigo bal qur-aanka naftiisu meesha ay ka taagan tahay inay jeceshahay iyo in kale bal ha hawbsado fain axaba alqur'aana fahuwa yuxibu allah fainama alqur'aanu kalaam allah hadduu qur-aanka jeclaado ilaahay buu jeceli waayo qur-aanku waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahay ninka jecelina waa nin ilaahay jecel subxaana watacaala qalbigu haddaanu caafimaad qabin sidaa maaha wuxuu dhegaysto waxa ugu culus waa qur-aanka markiiba wuxuu dhanay naga baktiya waxaad arkaysaa dad daawanaya telefishon markuu qur-aan soo galo ama muxaadara ay soo gasho waa la baktiinaya waayo qalbigii qaabili lahaa ee caafimaadka qabi ayaan meesha oolin haddii waxa weeyaan idaacaddii qur-aan uu kasoo galo ama wacdi waa la baktiinaya goorma ayaa la shidanaya waxaa la shidanaya markay haysi soo gasho ama muusig waayo qalbigoodii ayaan caafimaad qabin marka aanu caafimaad qabin qalbigu wixii markaa dantiisu ay ku jirtay ee uu ku bogsan lahaa garan maayo waxa weeyaan dareemi maayo wuxuu ihi cuhmaan law tahurat quluubukum maa shabicat min kalaami rabbikum qalbigiinu hadduu taahiri lahaa oo mid caafimaad qaboo badbaaday u noqon lahaa kalaamka rabbigii kama kama aanu dhargeen qalbigu hadduu caafimaadka qaba ilahay hadalkiisa kama dhargo laakiin qalbigu haddaanu caafimaad qabin waxa uu noqonayaa mid ilaahay tabaaraka watacaala hadalkiisa aan qaabili karahayn oo aan dhegaysan karahayn oo aan u adkaysan karahayn oo wax dhibaataynaya ayaa uu doonaya si insha allahu tacala aynu tilmaami doono qalbiga bukee caafimaadka qabay marka aynu ka hadlayno waxa walaalayaal haddaba isweydiinle qalbigu maxaa uu caafimaad ku helaa wuxuu qofku is odhan karaa u isweydiin karaa qalbigaygii waxaan ku arka waxyaaba tusinaya inanu caafimaad qabin muxuu caafimaad ku helayaa qalbigayga maxaa qalbigaygu uu ku xoogeysanayaa awood uu ku helaya maxaa nuur iyo iftiin xaqa iyo baadilka uu ku kala garto waxa weeyaan uu ku helaya waxaynu ognahay walaalayaal cuntada la cunaya raashinka la cabaya jidhka lagama maarmaan bay u tahy qofka jasadkiisu ma noolaan karo in lam yakun aakilan wa shaariba haddaan noqon mid wax cuna oo wax caba waxaynu ognahay dadkao dham inay ku dadaalaan inay wax cunaan ee wax cabaan maxaa arrinta noocaasiya ku kalifaya jidhkooda ayaa ilaalinayaan caafimaadkiisa ilaalinayaan si nolol raaxa leh oo aanu cudur dhooqayn adduunyada dusheeda wax weyn ay ugu noolaadaan bal u fiirso weliba waktiya isku dhowdhowbaa cuntada la cunaya arki maysid qofku odhanaya sanadkii wax weyan hal mar baan wax cunaya ama sanadkii waxa weeyaan laba jeer baan wax cunaya ama sanadkii waxa weeyaan bil baan wax cunaya inta kalena waan iska daynaya cuntada arki maysid waktiya isku dhowdhow ayaa wax la cunaya waayo jasadkii ayaan ka maarmahayn cuntada waxa weeyaan isku dhowdhow waxaynu ognahay haddii jasadka loo ilaaliyo cuntada oo la siiyo jasadku cuntada waxa weeyaan uu ku caafimaadayo ee uu ku xoogeysanayo jidhku wuxuu noqdaa mid xoog badan oo caafimaad qaba haddii jidhka waxa weeyaan sun la waraabiyo ka waran jidhkaasi ama waa uu dhimanaya ama waxau noqonayaa mid buka waxaynu ognahay dadku haddii sun ay cabbaan oo ay ku khaldamaan waxay ku dadaalaan sidii suntaa jidhkooda ay uga soo saari lahaayeen oo tafriiq ay u samayn lahaayeen si jidhkooda waxa weeyaan uu badbaado oo aanu u dhiman waxaasoo dhan walaalayaal waxaa ka daran qalbiga qalbigu sida aanu jidhkaagu uga maarmahayn cunto iyo sharaab ayaanu qalbigu ilaahay daacadiisa uga maarmahayn weliba daacada ilaah isku dhowdhow ka maarmi maayo haddaad tiraa ilaahay daacadiisa waan kala fogeynaya oo sanadkii bisha ramadaan baan tukanaya bilaa kala tukan maayo usbuucii maalinta jumcahaan tukanaya maalmaa kala tukan maayo sanadkii bisha ramadaano quraan soomaya maalin kale ka soomi maayo waxaa dhacaysa inuu qalbigaagu daciifo sida jasadkaagu u daciifiya haddii cuntada waxa weyan aad u kala fogeyso waxaa kaloo walaala iyaduna muhima inaynu ogaano macaasidan inaga dhacaysa waxa ay ka dhigan tahay sun aynu waraabinayno waxa weeyaan qalbigeen oo aynu ku khaldanay sida markaa jasadkeenna ma haddii aynu sun waraabino aynu uga soo matajinnaynu uga saarayno ayaa loo baahaya qalbigeenana suntaasi waxa weeyaan waa cabo macsiyadaa inaynu kasoo matajino aynu ka saarno waxay noqonaysaa markaa matajinta noocaasi inaynu ilaahay tabaaraka watacala u toobadkeeno oo aynu u noqono taasi ayaa markaa qalbigu uu ku caafimaadaya waxaa kaloo muhima walaalayaa inaynu ogaano jidhkan aynu xanuunka ka ilaalinayna haddii adduunyada intuu joogo xanuun uu ku dhaco xanuunkaasi muddo kooban ayaa waxa weeyaan uu soconaya laakiin haddii qalbigaaga xanuun ku dhaco oo xanuunkaasi isagoo haya uu kala tago adduunyada ama xanuunkaasi uu dilabo isagoo bakti oo meyda adduunyada laga saaro oo isagoo dhintay waxa weeyaan aakhiro la geeyo waxa weeyaan waxaa dhacaysa xanuun joogtaa oo aan goyn ayaa aada dareemaysa mawdkan jasadkiiyo jidhka ku dhacaya waa inqiaacun can ilkhalq khalqigii ayaad ka goday qofku markuu dhinto maxaa ku dhaca khalqigii uu la noola ayuu ka go-a soo ma dadkii uu la noola uu la cuntaynay uu la sharaabiy uu la sheekaysanayay uu ka go-ay uu ku dhex jiray xabaal baa lagu awdaa laakiin hadduu qalbigaagu dhinto inqiaac can ilkhalqi oo qura maaha waa inqiaacun can ilkhaaliq waa go-itaan aad ka goday allihii tabaaraka watacaala khaaliq ahaa inaad khalqiga ka godo waxaa ka daran oo ka adag inaad ka godo waxa weyaan allaha khaaliqa sidaa awgeed ayaa ibnulqayim wuxuu leeyahy raximahullah dadka badankoodu waxa ay ka baqdaan dhimashada dhimashada jasadka oo haddii la idhaahdo war waad dhimanaysaa oo arrinta noocaasiya waad ku dhimanaysaa dadkao dhan waa iska ilaalinaya jidhkoodu may dhimasho ka ilaalinaya laakiin dadka xaqiiqada fahmay adduunya waxay tahma tahay fahmay aakhira waxay tahayna fahmay waxa u badanay ka baqdaan waa dhimashada qalbiga weyaan waayo haddii jasadkaagu uu dhinto oo qalbigaagu uu caafimaad qabo adduunyada dhibaatadeedii baad ka raaxaysatay naciim iyo janno iyo nolol ka wanaagsan baa ka horaysa haddii jasadkaagu adduunyada uu ku caafimaad qabo oo muddo dheerba waxa weeyaan aada noolaato laakiin qalbigaagu yahay mid mariid oo buka ama mid ama mid dhintayba oo xayaatadii iyo noloshii iyo nuurkiiba waayey waxa weeyaan dhibaatada kaa dambaysa ee ku sugaysa mid waxa weeyaan jasadkaagu u dulqaadan kara maaha mid aad ku farxayso oo ku faraxsi gelinaysana maaha marka walaalayaal haddaynu doonayno inaynu qalbigeenna caafimaadka u ilaalino qalbiga ayna u ilaalino sida jasadka ayna u ilaalino waxa weyaan si ka daran waxau ihi axadu saalixiin yaa cajaban min annaas yamuutuuna calaa man maata jasadu wala yabkuuna calaa man maata jasadu walaa yabkuuna calaa man maata qalbu dadkan ka yaabibuun qofka marka jasadkiisa uu dhinto ee ruuxdu ay ka baxdo way u ooyayaan dumar baa barooranaya dad baa ooyaya hebel baa dhintay bay leeyihin laakiin dadka qalbigoodu markuu dhinta u ooyi maayaan isagoo kaafir oo ag joogay inankoodii ayaa waxaa laga yaaba arrinta noocaasi inaani wax culaysa ku hayn oo arrinta aanay dareensanayn isagoo macaasi samaynaya nooc walba oo ilaahay waajibaadkiisii dayacay ayaa waxaa dhacda arrinta noocaasi inaani culays ku hayn waxa weeyaan xaqiiqadii nolosha adduunyada iyo xaqiiqadii nolosha aakhira ee dadka noocaasi aanay fahmin qalbiga walaal qaybta labaad waa qalbiga dhintay wey qalbun mayit nololi kuma jirto nuurna ma laha rabbigii garan maayo caabudina maayo ilaahay tabaaraka watacaala ma jecla waxa ilaahay u jecel yahayna ma jecla ilaahay raalli kama aha waxa ilaahay raalli ka yahayna raalli kama aha bal waxa uu samaynayaa wixii naftiisu ay jeceshahay shahwadiisa waafaqsan wala waxaasi haba noqdo wax ilaahay tabaaraka watacaala cadho gelinaya waxba ka soo qaadi maayo cadhada ilaahay u cadhoonayo haddii uu helo shahwadiisi iyo wixii waxa weeyaan uu jeclaa ilaahay ama ha u cadhoodo ama yaan u cadhoon waxba lama ahaa arrinta noocaasi imaamkiisa iyo hogaamiyihiisu waa hawadiisa wey shahwada ayaa waxa weeyaan qaa'ido ah jahliga ayaa maamula kaflada iyo mooganaanta ilaahay uu moogan yahay ayaa markab oo ah uu fuushay qofkaa gebigiisaba waxaa sida waa kafla weeyaan waa mooganaan ilaahay tabaaraka watacaala uu moogan yahay yeeli maayo nasteexa loo nasteexiyey waano la waaniye waxba u tari mayso wuxuu raacayaa shaydaan kastoo madax adag ha noqdo shaydaan basharka ka mid ah ama mid jinka ka mid a qalbigiisu waa qufulayo waa dahaadhay nuurka cilmiga iyo iimaanku gaadhi maayo ilaahay baa wuxuu yihi isagoo yuhuud ka hadlaaya wa qaaluu quluubunaa qul waxay idhaahdeen quluubta iyadu waa qufulanta maxaa yuhuud quluubtooda qufulay ilahay bay amarkiisii qaadan waaye deeta quluubtoodii ayaa ilaahay quful uu ku jibiyey dabaca allahu calaa quluubihim dabeeta nuurkii cilmiga iyo nuurkii iimaanka iyo nuurkii daacadu gaari maayo waa qof waxa weeyaan lagu xidhay waxaa kamida jacaylka ilaahay weynaynta ilaahay qayb kamida ku jirta baqii ilahay u ka baqaniyo qayb kamida ku jirta laakiin ma wada caafimaad qabo fiihi cilla marad ayaa ku jira oo qalbigaasi waa xanuunsanaya maradka caynkaasi waxa uu noqonayaa inuu shahawaadkiisa raacayo mararka qaarkood oo uu ka doorbidayo ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisa iyo wixii ilahay raalli gelinayey oo uu ku dadaalayo sidii waxa naftiisu ay jeceshuun u xaasilin lahaa wala waxaasi haba noqdo mid ilaahay cadho gelinaya arrintaasi ayaa markaa keentay caafimaad daradiisa iyo bukaankiisa qalbigu walaaleel wuxuu ku bukoodaa oo xanuunkiisu uu noqdaa maradu shahwa ama maradu shubha maradu shubha macnihiisu muxuu yahay qalbigii ayaa waxaa ku dhacaya xanuuna xaqii inuu ka shakiyo ilaahay khabarkiisa iyo warkiisi uu rumayn kari waayo maradkaasi maradu shubha ayaa la yidhahda waxaa ku dhacaya xanuun waxa weeyaan ka daboola oo ka hor istaaga rumayntii xaqa waa xanuunka ku dhacay kuwii munaafiqiinta ahaa ilaah le fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada quluubtooda xanuun baa ku jira waa maradu shub shahwa maradu shubha waxa weeyaan xaqii ayaanay rumayn karahayn oo qalbigooda geli waayey fazaadahum allahu marada markii xanuunka noocaas iyo quluubtooda ay ka dawayn waayeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay inuu xanuun u kordhiyey liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnata liladiina fii quluubihim marad shaydaanku wasaawis buu soo tuuraya iyo shukuug fara badan waxaa ku fitnoobiya bu ilaahay tabaaraka watacaala arrimaha noocaasiya kuwa quluubtooda waxa weyaan ay xanuunsanayso xanuunka labaad ee qalbiga ku dhaca waa maradu shahwa inuu qalbigu jeclaado wixii ilaahay aanu jeclayn qalbigu inuu karaahiyeysto oo usoo joogsan waayo wixii ilaahay u jeclaa tabaaraka watacaala ee ilaahay raalli gelin lahaa waa maradka noocaasiya waxaa keenaysa macaasida ilahay oo amarkiisa la khilaafo waa ka ilaahay le isagoo la hadlaya dumarkii nebiga iyo dumarka muslimaadkaba falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fi fii qalbihi marad dumarow hadalka ha jilcinina hadal jabjaban oo waxa weeyaan wax laga dareemaya ragga ha kula hadlina maxaa dhacaya waxaa damacu idinka gelaya kuwa qulubtooda ay xanuunsanayso fii qalbihi marad xanuunka noocaasi waa maxa waa maradu shahwa kii qalbigiisa xumaanta uu jeclaa zinada uu jeclaa uu jeclaa waxa weeyaan cabitaanka khamriga uu jeclaa cayda uu jeclaa kiibada iyo namiimada kaasi ayaa damca waxa weeyaan u gelaya marka cilada labaadna waa arrinta noocaasiya waxaa la idhahda shahawaadka iyo shubahaadku waa fitanka iyo xanuunada qalbiga ku dhaca saf ballaadan bay wallahi quluubta ugu jiraan shubahaad fara badan oo xaqa waxa weeya rumayntiisii kaa hor istaagaysa iyo shahawaad fara badan oo ilaahay amarkiisa qaadashadiisii kaa hor istaagaysa oo waxa weeyaan kuu qurxinaysa xumaanta ayaa quluubtaada soo weeraraysa waxaanu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xufat iljanatu bilmakaarih wa xufat ilnaaru bishahawaat jannada waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay necbaysanayso ay karaahiyaysanayso naartana waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay jeclaysanayso danteeduba yaani ku jirin be wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga hadlaaya oo ina tusinaaya xanuunada noocaasi quluubta siay usoo weeraraan ee saf ballaadhan ay ugu jiraan iyo bal quluubtu sida ay noqoto marka xanuunada noocaasi waxa weeyaan ay ku soo aadanaadaan ama ay soo qaabilaan tucradu alfitanu cala alquluub ka cardi alxasiiri cuudan cuuda fitanku waa maxay waa shahawaadkii iyo shubahaadkii macsiyadii amarkii ilaahay oo la khilaafo warkii ilaahay oo la rumayn waayo ayaa quluubta loo soo bandhiga si siman baa markaa ay quluubta ay ugu soo socota macnaa qalbigu meeluu ka dhaafaa ma jirto haddaanu ahayn qalbi xoog badan oo waxa weeyaan ka dulbooda sida ay u siman yihiin cawda waxa weeyaan midhaheeda yaryar cawda tasalliga laga sameeyo ama cawdan waxa weeyaan aynu ku fadhiisanaba midhahan yaryar ay ka samaysan tahay ama laagahan ay ka samaysan tahay waa ay siman yihin wax bays oo udhexeeya ma jiro saas oo kale ayaa xumaanta iyo macaasidu qalbiga ay usoo weeraraysa quluubtii markaas sidee bay noqonaysaa marka xumaantaasi ay soo weerarto wuxuu ley nabi maxamed fa ayu qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatu sawda qalbi kastoo xumaantaa cabba oo aqbala waxaa lagu dhuftaa dhibic madow shaabad madow ayaa lagu dhuftaa shaambadaha noocaasi mar kastoo xumaanta qofku uu sameeya ay fara badato shaambadahaasi way badanayaan ilaa qalbigu marka dambe uu noqdo mid madow sida nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam inoo sheegay waayu qalbin ankarahaa nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbi kastoo xumaanta aqbali waaya oo dhufays adag ka galo ay mari waydo waxaa lagu dhuftaa shaambad cad ayaa lagu dhuftaa xataa tacuuda alquluubu calaa qalbayn ilaa qalbiyadii dadku ay noqdaan laba qalbin aswad mirbaadan kalkuuzi mujakhiya laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara ilaa maa ushriba min hawaah qalbiga koowaad waa maxay waa qalbigii macsiyada cabbay macsiyadii markuu cabbay waxaa lagu dhuftay bara madow shaambado madow baa lagu dhuftay waa uu madoobaaday buu leya nabi maxamed alay slat slaam mirbaad buu noqday waa madowga dhooqa dhooqada waxa weeyaan midabka dhooqadoo kale ayaa mirbaad la yidhaahda kalkuuzi mujakhiya wuxuu qalbigu noqonayaa koob la fororiyo kale koob la fororiyo miya wax geli doonaan haddaad subag istidraada ku shub miyuu gelayaa malab miyuu gelayaa biyo miyay gelayaan haddaad cadar ku shubta miyuu kuu qabanaya soo dul yaacimaano dhulka ku daadan maayo saas oo kale ayaa qalbigi waxa weyaan u foorarsanaya waana kaste waxa weyaan haddii loo sheego geli mayso qur-aanka ilaahay raadayn maayo khayr xaggiisa uma soo jeedo waa koobkaa fooraro wey wanaag iyo xumaantoona garan maayo waa waa mustaatir waxba kasoo qaadi mayo hadduu xumaan sameeyo iyo haddii wanaag uu ka tagaba hawadiisa ayaa imaam u ah oo hagayso waxa weyaan hogaaminaysa wa qalbin abyad laa taduruhu fitnatu maadaamat isamaawaatu walard qalbiga labaad waa qalbigii macaasida iyo xumaantaa diiday waa uu caddaaday fitne iyo xumaani dhibi mayso inta same iyo dhul ay jiraan buu leya nebi maxamed alayh isalatu wasalaam waayo maxay u dhibi weyday ilahay baa tabaaraka watacala qalbiga hanuuninaya haddii qalbigu hanuunka uu ku dadaalo waladiina اhtadaw zaadahum huda qofku markuu wanaag sameeyo wanaaggaasi mid labaad buu ujiidiyo u dhalaya qofku haddii xumaan uu sameeyana xumaantu way tarantaa falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum xumaan kale ayaa waxa weeyaan ay ujiidaysaa waad aragtaa sida uu qeybiyey nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam quluubta quluubta waxaan markaa xanuunka ku ridaya walaalayaal waa macaasida sun bay qalbiga u tahay macsiyadu suntaasoo waxa weeyaan qalbigu xanuunuu ka qaadaya haddaanu ku dhiman wuxuu idhi imaamkii la odhan jiray ibnu mubaarak ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba waqad yuurisu dulla idmaanuha waxaan arkay dunuubta oo quluubta waxa weeyaan disha ka takhallustoo kaw kaga siisa waxaa dhacda buu leeyahay haddii macaasida iyo dunuubta qofku uu daa'imo qalbigiisu waa u dullooba mid dullooba ilaahay tabaaraka watacala ka jeeda ayuu noqdaa wa tarku dunuubi xayaatu lquluub dembigoo laga tago noloshii noloshii qalbiga ayaa ku jirta wa khayru linafsika cisyaanuhaa naftaada haddaad xaqiiqada doonayso waxaa u khayr badan inaad caasido waayo ina nafsa la amaaratu bisuu naftu xumaan bay ku faraysa haddaad caasii weydo iyada aad ka amar qaato iyadoo ay ku haagto wallahi xumaan xaggeeda ayay kuu jiidaysaa waxaa dhici karta walaalayaal qofka qalbigiisu inuu buko oo weliba xanuunkiisu uu daran yahay oo oo xanuunkaa qalbigiisa aanu dareensanayn annahu laa yashcur waxa weyaan marada qalbi bal waxaa laga yaabaa inay dhacdo inuu qalbigiisu dhinto oo qalbigiisu inuu dhintay aanu dareensanayn oo jasadkiisu waxa weeyaan uu xabaal u yahay qalbigiisi wa ajsaaduhum qabla alqubuuri qubuur ajsaaddoodi iyo jidhkoodii baa xabaala buu ihi ninka shaacirkii iyadoon xabaalihii la gaadho jasadka aanu dhiman ayaa jidhkoodii uu xabaal yahay wuxuu xabaal u yahay qalbigoodii qofku walaalayaal haddaanu qalbigiisu noolayn aanu caafimaad qabin dee qof waalan kama duwana waxaa dhacday in qof waalani tusaale ahaan ilmo yar dhabarka uu ku qaato magaaladeena inay ka dhacaa tusaalaha noocaasi oo ilmaha yari uu dhabarkiisa ku dhinto oo aanu dareensanayn waa qof mayda oo dhintay buu xambaarsan yahay ma dareensan waa iska socdaa waxbuu iska cunayaa waa iska cabaya waxa weeyaan dadku u sheekeynaya ula hadlaya qofka qalbigiisu uu dhinteen dareensanayn waa qofkaasoo kale wey waa qof bakti iyo mayd sita oo maydkaa uu sito waxa weeyaan aan dareensanayn qofka waxa weeyaan qalbigiisu uu bukaa ee bukaankiisa aan dareensanaynin waa qof waxa weeyaan xanuun dareen uu hayo aidis baa haya ama tiin biiba haysa haddana isma oga isma dareensana wax allaaliyo wixii xanuunkaa sii kordhinaya uu isticmaalaya wixii xanuunkaa uu kaga bogsan lahaana waa loogu taaglaaya waxaa laga yaabaa in arrin kala dhacdo dadka qaarkood inay dareensan yihiin inay quluubtooda waxa weyaan xanuunsanayso dadka qaarkood iimaan baa ku jira taqwa ku jirta alla ka cabsi ilaahay maxabadiisa wax kaga jirtaa ilaahay tabaaraka watacaala weynayntiisa ayaa ay wax ka haystaan laakiin dacfi aad iyo aad baa ku dhacay aad baa qalbigooda u taagdaraya awooddiisa ayaa aad iyo aad u yar sidaa awgeed ayaa waxa weyaan aanay dareemahayn xanuunka haya oo aanay dareensanayn haddii ay dareemaanna waxaa ku adag inay isticmaalaan wixii xanuunkaa waxa weyaan ka suulin lahaa xanuunkii waa dareensan yahay laakiin xanuunkii baa dawadii kala fududaaday oo dawada qaraarhkeedii ayuu u dulqaadan waayo waa qof xanuun qaba qofka qalbigiisu uu xanuunsanaya mariidka iyo macaasida ay bukaysiisay oo la yidhi waar dawadaa qaraar sooma aragtid dawadaasi qadhaadh ayaa xanuunkaaga dawo ka ah oo yidhi wallaahi qadhaadhkeeda intaa afka ay ku jirta u dulqaadan kari maayo igada aan iska xanuunsade saas ayaa u ka dhiganya dawada waxa weeyaan waa tawbada ilaahay inuu noqdo daaco u la yimaado daacada iyo tawbadu nafta way ku adag tahay oo naftu waxay jeceshay inay hawada raacay markaa qofkii waxa laga inu qalbigiisa xanuunsanayo oo laakiin uu dareensan yahay laakiin dawadii uu isticmaali kari lahay oo dawadii loogu taag lahay taasina dadka aad bay ugu fara badan mid aan tukanahayn baad la hadlaysaa wuxuu ku leey wallahi waan garanaya salaadla-aantu inay foolxumo tahay laakiin iska dawayn maayo waayo inuu tukado ayaa ku adag waa dawadii qadhaadheed inuu tukadaa oo nafta khilaafkeedii iyo hawadeeda in la raaci waayo oo la caasiyo ayaa arrinta noocaasi waxa weeyaan ku jirta saa awgeed walaalayaal waxaa muhima in la garto calaamaadka uu leeyahay qalbiga xanuunsanaya si quluubteenna aynu dawayno haddii calaamaadkaa waxa weeyaan xanuunka qalbiga tusinaya wax ka mida aynu ku aragno waxaa ka mid a walaalayaal calaamaatu maradi alqalbi calaamaadka tusiya qalbiga inuu xanuunsanayo an yatacadara calayhi maa khuliqa lahu min alcibaada qalbigii inay ku adkaato oo ay u suurtogeli weydo inuu sameeyo wixii loo abuuray oo inuu ilaahay u cibaadaysto wixii loo abuuray oo inuu ahaado mid ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa u baholyoobaya wixii loo abuuray inuu ilaahay jecel yahay inuu ilaahay u noqdo inuu qalbigu noqdo mid ka door bidaya shahwadiisii waxaa naftiisu ay jeceshahay daacadii waa calaamad tusinaysa qalbigu inuu bugo waxaynu ognahay walaalayaal qofka ibni aadamkaa jasadkiisu wuxuu ka kooban yahay xubno xubin kasta ilaahay shaqa ayuu ugu talagalay waxaynu garanaynaa xubnahaasi shaqadii haddii ay qaban waayaan waxay calaamad u tahay inay xubintaasi xanuunsanayso soo maha waxaad ka warantaa haddii indhahaagu ay waxba arki waxba arki waayaan ama araggooda uu daciif noqdo arrinta noocaasi maxaad u daliishanaysa maxay calaamad u tahay indhahaagu inaanu caafimaad qabin soo maaha haddii gacantaadu ay waxba qaadi kari weydo waxay calaamad u tahay gacantu inaanu caafimaad qabin haddii lugahaagii ay ku qaadi waayaan oo meesha doonaysa aad ku gaadi weydo waxay calaamad u tahay inaan lugahaagu caafimaad qabin ama jasadkaaga inaanu caafimaad qabin ayay calaamad u tahay jasadku hadduu xanuunsado iyo jidhku shaqadii loogu talagalay waxaa dhacday inuu qabanba kari waayo ama inuu qabto laakiin sidii la rabay inuu qaban kari waayo haddaba qalbigu xubnahaasi ayuunbu ka mid yihi qalbiga shaqa ayaa ilaahay u abuuray shaqadaasi waa ilaahay daacadiisa ilaahay jacaylkiisa ilaahay weynayntiisa ilaahay ka baqashadiisa ilaahay u noqoshadiisa iyo u toobadkeenkiisa haddii qalbigu uu xanuunsado shaqada noocaasi way ku adkaana suurtagalba kama aha inuu qabto ama waxaa dhacaysa shaqada noocaasiya inuu sidii loogu talagalay u qaban waayo si awgeed baa dadka qalbigooda uu bukaa laba ay u qaybsameen kuwa cibaadaadkii iyo daacadii gooyay gebigeedaba ka tegeyba oo khayr baan laga arkahayn iyo kuwa khayr wax ka mida laga arkayo laakiin khayrkii sidii la rabay waxa weeyaan aan u qabanahayn markaa taasi waa calaamad tusinaysaa qalbigaasi waxa weyaan inuu xanuunsaday haddii qalbigu markaa qalbiga qofku haddii uu ka xanuunsado oo uu bukoodo shahawaadkiisa iyo wuxuu jecel yahay ayaa uu ka horumarnaya ilahay tabaaraka watacaala daacadiisa ilahay wuxuu uhi arayta man itakada ilaahu hawaah afa anta takunu calayhi wakiila bal waxaad ka warantaa mid ilaahaysiiba ka dhigtay hawadiisa waxaa naftiisu ay jeceshay oo wixii naftiisu ay jeceshay uqurxisana wuu samaynaya wixii naftiisu ay aanay jeclayna wuu ka tegaya qofkaa noloshiisu waa maxay waa nolosha mayeedhaanka oo kale weeyaan yatamatacuun wayakuluun kamaa taakulu lancaam wannaaru matwan lahum way way raaxaysanayaan ayuu ilahay yidhi oo way cunayaan oo way cabayaan sida xooluhu ay wax u cunaan geela iyo lood iyo adhig laakiin xoolaha iyaga xisaabidee ma sugayso xoolaha iyaga lama cadaabayo laakiin kuwan maxaa sugaaya ibni aadamkaa ee noloshoodiiba ay noqotay inay wax cunaan oo wax ay cabbaan oo ay raaxaystaan oo jasadka un ay ka shaqeeyaan oo qalbiga aanay eegin iyo wixii jasadkooda uu ku hagaagi lahae daaco ahayd faannaaru maxwan lahum waxaa hooy u ah kuwaas oo sugaya naar saas ayuu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala waljazaa min jinsi alcamal addoonku sida uu wax u qabto ayuunbaa loo abaalmariya waa arrin waxa weeyaan abiiciya oo ibni aadamka xataa uu dareemayo ardaygu markuu imtixaan galo wixii sidii waxa weeyaan u shaqaystay ayuunbuu u baasaamo u dhaca qofka shaqo qabta waxaa loo ammaanaa abaalmarinna loo siiyaa mar basta shaqadiisu ay tahay hadduu si fiican uga soo baxo waa la amaanaa abaalmarin iyo jaaizadna waa la siiya haddii kalena canaan baa ku dhacda waxa weeyaan jaa-isad iyo abaalmarina lama kulmo addoonku waxaynu ognahay dadkan ibni aadamkii adduunyada dee way nool yihiin oo jamaad maaha jamaadan waxba dareemahayn maaha way nool yihiin sidaa awgeed nolosha noocaasi hadday noqon weydo noloshii ilaahay u ka raalli ahaa oo ay noqoto nolol ilaahay cadhogelinaysa tabaaraka wa tacaala haddii xayaatooda noloshoodu sidaa ay noqoto ilaahay waxa uu ku abaalmarinayaa aakhiro nolol aanay raalli ku noqon oo jas lagama dhigayo jamaad oo kale jamaad ma noolo lagama dhigayo aakhiro dadka kuwii noloshooda ilaahay ku raaligeli waay adduunyada intay joogeen jasadkoodu noqon maayo yawma alqiyaama ma noolaan waxba dareemahayn ixsaas iyo dareen buu leeyahy nolol wanaagsan oo raalligeliso ay ku farxaanna la kulmi maayaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala arrinka noocaasi inooga warramay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi fi lqur'aani alkariim isagoo arrinta noocaasi inooga warramaya ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ asbaabtii geerida dhinac walba kaga imanaysa wax allaala wixii ibni aadamku ay ku dhiman jireen ayaa isagoo naarta ku jira dhinac walba kaga imanaysa laakiin dhiman maayo waayo hadduu dhinto cadaabkaasi ayaa u ka raaxaysan laha waa uu noolyahy laa yamuutu fiiha walaa yaxya nolol raaxo lana kuma noola mid dhinto waxba dareemahayna maaha bal ilaahay waxa uu ka warramay mar kastoo diirka sare u bislaado mantiqatu lixsaas mandiqada qofku wax ka dareemo waa diirkaa sare weeyaan haddii diirkaa sare qofku aanu lahayn waxba mu dareemeen mar kastoo diirkaa sare uu bislaado mid cusub baa loogu bedelaya si cadaabka si fiican u dhadhamiyo kulma kulamaa nadidat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha mar mar kastoo jirhkooda uu bislaado waxaan ugu bedelaynaa bu ihi ilaahay tabaaraka watacaala mid kaloo cusub liyaduuqu alcadaab si cadaabka waxa weeyaan ay u dhadhamiyaan qalbigu walaalayaal hadduu buko laa tu'limuhu jaraaxaat lmacaasi dhaawaca macsiyadu xanuujin maayo qofka waxa weeyaan haddaanu naftiisa dan ka lahayn oo dhaawacuu gaadho jasadkiisa iyo jirhkiisa dhaawacaasi ma xanuujiyo qalbigu waa sidaas oo kale haddaanu caafimaad qabin qalbigu dhaawaca uge ay macaasida u geysanaysa iyo dunuubtu ma aha waxa weeyaan mid xanuujinaya wamaa lijurxin bimayitin ilaam waxaad ka horantaa qofku hadduu meyit yaho u dhinto oo la dhaawaco markaa dhiiguu ka qubanayo qofkaa dhintay miyuu xanuunsanaya dhaawaco xanuuna miyuu ka dareemaya waa saas oo kale waxa weeyaan qalbiguna qalbiga waxa weeyaan saxiixii caafimaadka qaba macaasidu way xanuujisaa yata'allab dabeetana xanuunka noocaasiya uu dareemaya wuxuu ku kalifaa xanuunkaa wixii uu kaga bixi lahaa inuu raadiyo oo aynu ilaahay tabaaraka wa tacala u toobad keeno laakiin qalbigu marka uu xanuunsanayo ee uu buko xanuunka noocaasiya iyo dhaawaca ay macaasidu ugeysanaysa dareemi maayo saa awgeed xumaanba xumaan buu ka dabageynaya sida uu yihi xasan albasri markuu fasiraayey kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun huwa dambu cala dembi xataa yucmiya alqalb raanka la sheegaya quluubta daboole waa dembi dembi laga dabageeyey ilaa quluubtii dunuubta waxa weyaan ay dhatirtay oo quluubta ay noqotay midaan waxba arkahayn waxaan arnay walaalayaal dad waxa weeyaan macaasiyo xumaan dhex dabaalanaya oo aan waxba dareensanayn aad moodeen inaan waxba ka maqnayn oo faraxsan oo mood ismoodaya noloshii u wanaagsanay inay ku nool yihiin maxaa sababa arrinta noocaasiya quluubta ayaa xanuunsanaysa oo waxba dareemahay laakiin qofka iimaan iimaan uu ku jiray qalbigiisa uu nool yahay waa ka nebigu uu sifeeye uu yidhi man saratu xasanatu wasaa'atu sayi'atuhu fahuwa muumin ka wanaagga uu sameeya uu faraxti geliyo xumaanta uu sameeyaana ay ka xumaada ee waxa weeyaan ay xanuujiso kaasi ayaa waxa weyaan qofkii muuminka ah qalbigu walaalayaal hadduu buko cuntadii iyo quudkii naafica ahay wuxu tari lahaa buu ka leexanaya waxaynu garanaynaa jasadkan iyo jirhkani haddii qofku aanu danka lahayn sun buu cabaya somayaan maqal hebel sun buu cabo u istilo naftii baa ka baxday waa qof aan jasadkiisa danaan ka lahayn iyo jirhkiisa qalbigu waa sidaas oo kale hadduu xanuunsado uma dhadhamayo raashinkii macaanaa oo ah ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisa sunta ayaa waxa weyaan la qiimo badnaanaysa sunta ayaa waxa weeyaan uu jeclaanayaa waxa uu ka cararayaa inuu dhagaysto qur-aanka oo ah dawadii waxa weeyaan dhabta ahayd ilaahay tabaaraka watacaala sida uu yidhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxma qur-aankaanu soo dejinayna isagoo ah dawo iyo naxariis marka dawada noocaasi u qalbigii bukay ka leexanaya xagguu u leexanaya istamicu laqaani halkuu qur-aan ka dhagaysan lahaa halkuu wacdi ka dhagaysan lahaa halkuu tadkiir ka dhagaysan lahaa iyo waano waxa uu dhegaysanayaa heeso heesahaasi oo qalbigiisa waxa weyaan xanuunka kusii kordhinaysa bal macaasi kale inuu ku dhaco waxa weeyaan keensanaysa macsiyadaasi waxa weeyaan uu sameeyey waxaa natiijo markaa u noqonaysaa qalbigiisu inuu sii xanuunsado oo xanuunkii waxa weeyaan uu sii kordho mar kastoo qalbigu xagga caafimaadka uu u dhawaado waxa uu jeclaanaya waxa ilahay u jeceliya waxa uu necbaanaya waxa ilahay u necab yahay ilahay baa yihi walaakina allaha xababa ilaykum aliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaa'ika hum araashiduun ilahay baa idin jeclaysiiyey iimaanka oo qofkii qalbigiisa caafimaadka qabay ilahay iimaanku jeclaysiinaya wazayanahu fii quluubikum ilahay quluubtiinu ku qurxiyey waxa ilaahay u idin necbaysiiyey kufriga gaalnimada macsiyada iyo fisqiga ulaa'ika hum araashiduun kuwa sifada noocaas yali waa kuwa hanuunay wey ee toosan ee quluubtooda waxa weeyaan ay caafimaad qabto wuxuu yihi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam daaqa xalaawata aliimaan man radiya biاllahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin sala allahu alayh wasalam nabiya waxaa dhadhamiyey iimaanka macaankiisa iimaanku macaan buu leeyahy qofka ilaahay rabbinimo ugu raalli noqda islaamkana diin ahaan ugu raalli noqda ku toosnaada nebi maxamedna nebi ahaan ugu raalli noqda oo dabeeta raaca calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a walaalayaal calaamaadka tusiye qalbigu inaanu caafimaad qabin an yastawtina saaxibahu dunya wayardaa biha inuu waddan ka dhigto qofku adduunyada oo adduunyadan uu ku raalli noqdo iyadoo ku xasilo oo aanu dareemahaynba wax waageenimaah wax qurbaaba haya haba yaraatee dareemi maayo aakhiro rajayn maayo ma xusuusna geeri ma xusuusna qabri ma xusuusna waxa weeyaan qiyaamo ma xusuusna xisaab janno iyo naar midna ma xusuusna una saxiixi maayo arrinka noocaasi iyo u ordi maayo mar kastoo qalbigu uu saxiix noqdo caafimaad iyo nabadgelyo u helo sida aynu tilmaanay adduunyada waa ka guuraa aakhira ayaa u guuraa arrintaa cagsigeeda waxaa ah haddii qalbigu waa aanu caafimaad qabin oo buko adduunyadan u raalli ku noqonaya iyada ayaa waxa weyan iska ag fadhiisanaya qalbiga aan caafimaadka qabin ma anfacdo waxba kuma tarta waanidu waayo uu qalalaya qalbigu hadaanu caafimaad qabin waayo nuurkii cilmiga iyo iimaanka ayaan gelahayn qalbiga caynkaasiya kalaamka waxa weeyaan rabbi tabaaraka watacaala ku raadoobi maayo qalbigaas oo raadayn maayo waayo waxbaa ka sokeeyo daboolay macaasi ayaa ka sokeyso dabooshay wuxuu lehy ibnulqayim raximah llah jidhku marka uu xanuunsado lam yanfac fiihi acaamu wa sharaab raashinka iyo sharaabka waxba uma taro waxa weeyaan qofku markuu xanuunsado waynu aragnay cuntada in lagu khasbo waxaynu aragnay inuu diidayo uma dhadhamayo waa qadhaadh buu kuleyahy raashinkiioo dadka caafimaad qaba la macaan ayaa isaga qadhaadh la maxaa keenay qadhaadhka noocaasi ma raashinka ayuu ka yimi may raashinku waa macaayi sharaabkuna waa qaboonya waa macaayi laakin isaga ayaa xanuunsanaya waxa weyaan buka fakadalika alqalb qalbigu waa sidaas oo kale haddii macaasidu ay bukaysiiso qalbigoo xanuun ay ku rido lam tanjac fiihi lmawaacid waanadu waxa weyaan qalbiga waxba u tari mayso waana ciqaab arrinta noocaasi ilaahay tabaaraka watacaala qalbi kuma ciqaabin ciqaab ka weyn min alqaswa inuu qalbigaasi noqdo mid ingega walbucdu can illah oo uu noqdo mid ilaahay tabaaraka watacaala ka fog waa ciqaab min allah qalbigu markuu ilaahay caasiyo ee macaasida ay ku fara badato ilahay wuxuu ku ciqaabaya qalbigu noqdo mid ingegan oo aanu khayrku raadaynahayn kalaamka rabbi aanu gelahayn waana aanay waxba u tarahayn qofna seexa aan ka aqbalahayn naarta maxaa loo abuuray walaalayaal ma garanaysa naarta waxaa loo abuuray khuliqat الnaar aw ma khuliqat الnaar ila liidaabati اlqulub اlqaasiya naarta wax kale looma abuuray waxaa loo abuuray qalbiyada ingegay ee iimaanku u geli waaye iyo daacadii khayrkiiyo wanaagu ee macaasidu ay daboosho iyo kufriga iyo fusuuqu in lagu dhalaaliyo qalbigaaga qur-aanki ilahay baa dhalaali waaye soo maaha naar baa dhalaalin doonta taasaa sugeysa daacadii iyo khayrkii iyo wanaagii ayaa geli waaye u maqli waaye soo maaha naar ayaa waxa weeyaan geli doonta oo dhalaalin doonta quluubta ilaahay tabaaraka watacaala qalbiga ugu fogaansho badan ee ka fog ilaahay waa qalbiga qalalan weeyaan quluubta walaalayaa laba arrimood bay ku kharaabtay waxaa cashirkeenu isugu soo ururayaa quluubtu laba arrimood ayaa waxa weeyaan ay ku kharaabta laba arrimoodna quluubta way camiraan ma labada arrimoodoo quluubta ay ku kharaabto aynu iska ilaalino haddaynu isku aragnana aynu iska dawayno labada arrimood ee quluubta camirana aynu ku dadaalo haddaynu haysano aynu ilaashano haddii kalena aynu raadsano kharaab lqalbi min alamni walgafla qalbiga waxaa kharaabiya alamni inaad tiraahdo nabadgelya aad ku jirtaa oo ciqaabka ilaahay tabaaraka watacala iyo cadhaysa aad iska ilowdid oo wax allaala waxa kaa dambeeya qabri iyo qiyaame iyo xisaab iyo naar iyo miisaan iyo waraaqo camaashaada ay ku qorantao la ysu qaybiy waxaasoo dhan aad iska ilowdid ood naftaada kasoo qaadid inaad tahay mid la siiyo damaan oo lagu yihi adiga arrimaha noocaasoo dhan la kulmi maysa arrinta noocaasi hadday kugu dhacaad ku sifowdo qalbigaagu kharaabaya arrinta kale waa maxay waa algafla ilaahay xuskiisii daacadii wanaagii iyo khayrkii qalbigu inuu moogan yahy oonu shaqo ku lahayn war labada arrimood qalbiga laga helaa waa kharaab wey waa guri kharaabay oo u baahan in waxa weeyaan la cusboonaysiiyo oo dib loo hagaajiyo oo dabeete wanaaggiisaasi loo ilaaliyo quluubta laba arrimood ayaa camira alkhashyatu waaldikr ilahay inaad ka baqatid ilahay inaad xustid tabaaraka watacala waayo haddaad ilaahay tabaaraka watacaala tahay mid ka baqaya oo xuskii ilaahay aada weydid baqahaasi meesha uu ka baxaya afla ayaa bedelaysa haddii waxa weeyaan ilaahay tabaaraka watacaala aanad ka baqahayna ilahay xusi maysid markaa quluubteenna aynu ku dawayno aynu ka cabirno walaalayaal ilahay inaynu ka baqano ilaahay tabaaraka watacaala aynu xusno qalbigu sida aynu soo tilmaanay ee cashirkeenna uu sheegaayey sida jidhku u xanuunsado u xanuunsadaa dawadiisu waa maxay shifaauhu fi tawbati waalximya dawadiisu waa tawbada iyo xamaynta soo maydaan maqal ninkii hebel jonas baa ku dhaco uu isxameeya ama macaan buu leeyahy uu isxameeya macnaheed waa maxay wuxuu isticmaalaa wixii xanuunkaa ka dejin lahaa wuxuu iska ilaaliya wixii ku kicin lahaa qalbigu arrinta noocaasi u baahan yahay haddaba in qalbiga ilaahay uu noqdo laga ilaaliyo qalbiga wixii xanuunka ku ridaayay wax allaale wixii xanuunka ka dulqaadi lahaa ee dawadiisu ay ku jirtayna loo ilaaliyo qalbigu u daxalaystaa walaalayaal sida biruhu ay u daxalaystaan qalbiga daxalka waxaa ka dulqaadaya waa dikrullah ilaahay inaad xustid ilahay inaad adeecdid tabaaraka watacaala qalbigu wuu qaawanaadaa mid qaawan ayuu noqdaa wax allaala wuxuu gashay aana jirin sida jidhkuba uu noqdo mid qaawan waxaynu garana jidhka maxaa lagu qurxiyaa marya soo maaha oo qaawanadiisa iyo xumaystiisa lagu qariya qalbiga waxaa lagu qurxiya waa ataqwa ilahay in laga baqdaa lagu qurxiya saa ogeed ba ilahay tabaaraka watacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim markuu ka hadlaayay libaaska yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum warisha walibaasu taqwa dalika khayr waa kaa shaahidku ibna aadama waxaynu idiin soo dejina buu ilaahay yidhi dhar xumaantiina qarxiya qurx qariya iyo riish baal waxaan shimbiraha laga sameeyo dhaxanta ayaa laga wadaa oo lagaga gabadaa waa dawa taasi waxa weeyaan quruxdii iyo asturistii jasadku ilaahay ka hadla kaso ilahay wuxu le walibaasu taqwa dalika khayr intaa waxaa ka khayr badan dharka taqwada waa ziinat lqalb qalbiga wixii qurxinaya weeyaan qalbiga walaala u gaajoodaa oo waa u haraadaa sida jidhku waxa weeyaan uu gaajooda u haraado waxaa cunto raashin iyo sharaab waa qalbiga ilaahay garashadiisa jacaylka ilaahay ilaahay ood tala saaratid ilaahay ood u noqotid ilaahay oo tabaaraka watacaala aada adeecdid ilaahay tabaaraka watacala waxaynu weydiisanaynaa walaalayaal inuu quluubteenna waxa weeyaan ka dhiga mid caafimaad qabta ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu arsaaqo iimaan dhaba inuu ilaahay daacad iyo khayrkii wanaagga inoo fududeeyo ilaahay tabaaraka watacaala inuu inaga leexiyo inaga sarfiyo xumaanta iyo macsiyada iyo sharka wallahu aclam sala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi